الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weli abwaab ljanaais oo cashirkeena caawa wuxuu yahay ugu dambeyntii kitaabu salaa gabagabadiisii waxaan soo gaarnay halka weli wadakarun kufina fii ciraadi lafaa'ifin halaatatin bayaadi lahaa lafaafataani wاlizaaru uma alqamiisu اlbid wاlkhimaaru wاlfardu lisalaati kabir naawiya uma qra alxamda uma qra alxamdu wakabir taaniya wabacdahu sali calى اlmuqafi وثالثا تدعو لمن توفي وبعد أربع قل اللهم لا حرمتنا وجورهم يا ذا العلا من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام ودفنه ودفنه لقبلة قد أوجوا وسن في لحد بأرض تصلو تعزية المصاب فيها السنة ثلاث أيام توالي دفنه وجوزوا البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب usaha qaarkood bayd waxaa ku jira aan asalkii safatu zuhad ka mid ahayn ou leeyahay wasuna tasriixun cala lmansuusi bilaa binaain wa bilaa tajsiisin laakiin waa ziyaadade asalka kitaabka ka mid maaha nusaha qaarkoodna bayd baa naaqiska oo saaqit ah wabacda arbacin qul illahuma laa xaramtana wujuurahum yada alculaa baydkaasaa nusaha qaarkoodna naaqiska ah mualifku raxima allahu tacaala naadiimkii wuxuu kusoo jiray kafankii axkaamtiisii iyo waxyaabihii sunanka ahaa kadib kafankii farqiga u dhaxeeya rag iyo dumarka marka qofka la kanfayo ayuu halkan kaga hadlay wadakarun qofka ragga ah ama laboodka ah kufina waa la kafayaa fii ciraadin maryo balbalaaran lafaayifin oo lagu duubayo alaaatin oo saddexa bayaadin oo cadina halkan wuxuu yihi saddex maro oo balbalaaran oo mid waliba ku duubmayso oo cadcad baa laga dhigayaa ragga marka la kanfayo intaa uu sheegay ragga marka la yidhahda waa in haabita oo sugan wey xadiidka caaishae bukhaariya muslim bay ku sugan tahayo kafankii nabiga markaa caaisha radia allahu tacaala canha o ardaaha ka hadlaysay baa waxay leedahay kufina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii halaathati ahwaabin saddex maraa nabiga lagu kanfay biidin oo cadcad marka maryuhu inay saddex noqdaan ayna midabkoodu cadiin noqdo yamaaniyatin yaman laga keenay laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiisna looma xilin nabiga cimaamadna looma duubin saddex maraa lagu duuduubay saddexda mara way cadcaddanayeen haddaba inay tiradu saddex tahay laguna duubayo ayna cadcad yihiin kafankii nabiga weeyey sala allahu alayh alihi wasalam cadiinka xadiid kale aynu soo marno oo nabigu ku yidhi dharkiina midka cadxirta wakafinuu fiiha mawtaakum dadka idinka dhinteena cadiin ku kanfa nabigaa yihi sala allahu alayh alih wasalam way fiican tahay haddii la heli karo maraha caddaato laakiin yardiilamiya midabale in lagu daro oo nabigana yihi sal ala alay slam xadiid imaamu axmed weliyo saxiixa jaabir radia allahu tacaala canhu wa ardaahu uu ku yihi man wajada sacatan falyukafin fii thawbi xibaratin marada xibarada la yidhaahdo oo maryo iska cad laakiin diilimo leh ah taa ha ku kanfa buu yihi nabigu sala allahu alay slam qofkii awood u heli karee kari kara taasi waa raggii dumarkiiba wax ka bedelan baa lahaa lafaafataani walizaaru lahaa ay lilmar'ati ama lilunhaa haweentii ama dhadigii lafaafataani laba maraa lagu duubayaa kow walizaaru hoosguntina waa loo xirayaa uma alqamiisu qamiis baa loo gelinayaa maro dheer albiidu oo cad waalkhimaaru madaxana waxaa loogu duubayaa waxoogay hagoog ama masar baa loogu duubayaa halkani wuxuu tilmaamayaa dumarka waa shan saddex maro oo midiqaab qamiis u tolan tahay jirka oo dhan camima iyo hoos gunti iyo wax madaxa loogu duubay intaasaa laga dhigi saasuu leeyahay lahaani lunhaa waxay leedahay lafaafataani laba lagu duubo walisaaru hoos gunti loo xiro uma alqamiisu qamiis ahaan wax korka looga geliyo albiidu oo cad oo wakafinuu fiihaa mawtaakum bay la wadaagtaan iyo walkhimaaru mid madaxa loogu duubo arrintan fuqahadeenna waxay u daliishadeen xadiida imaamu axmed iyo abu daawuud wariyeen oo la yidhaha xadii xadiisu leyla binti qayd fi thaqaafiya baa warisay waxay xadiidka uu leeyahay laylo inay leedahay waxaan ku jiray haweenkii dhaqay zaynaba binti rasuuli llaahi sala allahu alayh alihi wasalam dumarkii dhaqay baan ku jiray markii u horreysay nabigu fakaana awala maa acطaana alxiqa oosguntigu markii horreysayna siiyo waanu xirnay uma dircu kadibna diracaanu xirnay buuna siiyey uma alkhimaaru gambadaan madaxiyo masarkaan ugu duubnay buuna siiyey uma almilxafatu go-aanu ku duubnay buuna siiyey uma udrijat bacda daalika fi thawbi idraajan mara u diyaarsan sideediibaa markii dambena la geliyey saasay xadiidkaasi leedahay leyla binti qaif athaqaafiya xadiidkaasayna fuqahada shaaficiyadu daliishadeen laakiin xadiidku waa daciifo waxaa ku jira nin majhuula oo la yidhahdo nuux ibn abi xakiim athaqafi ninkaasoo majhuul oon la garanayn baa ku jira mar haddaan la garanaynin xadiidkiina aanu asixin asalka muslimiintu waxay wadaagaan nabiga in lagu dayda calayhi salaatu wasalaam natiijaduna waxay noqon qowlkan kala qaadaya rag iyo dumarka ee dumarka shanta ka dhigayaaye daliilkiisu ma asixin daliilka saxdaa rag iyo dumar inay isku mid yihiin weeye saddex marana sidii ragga ay sunno tahay iyagana in lagu duubo nabiga xilligiisii dad badan baa geeriyooday sala allahu alayhi wasalam oo laba dumaroo isagu dhalay oo zaynabiga ruqiya ay kamid yihiin ay ku jireen baa geeriyooday nabigoo nool calayhi salaatu wasalaam waana la dhaqay waana la kanfay waana la aasay haddii wax gaara dumarka uu nabigu amar ku bixiyo duruq asaxda bay kasoo aroori lahayd kadib salaadii ayuu galay oo maqsuudka iyo hadafka u weyna janaazada ah walfardu lisalaati kabir naawiyan uma qra alxamdu wakabir haaniyan walfardu faradka waajibka lisalaati salaada waajibaadkeeda iyo arkaanteeda waxaa weeye kabir takbiirso allahu akbar dheh naawiyan xaalaad niyoonaysa janaazadii uma qra' waxaad akridaa kadib alxamdu akri takbiirta koobaad gadaasheeda wakabir takbiirso taaniyan mar labaad wa bacdahu takbiirta labaad gadaasheedna salli ku salli cala almuqafi kii ambiyada ka horeysa la raaciyee nebi maxamed ah sala allahu alayh wasalam wa haalian mar saddexaad takbiirso tadcuu adoo u ducaynaya liman tuwafiya qofkii la oofsaday ee geeriyooday wa bacda arbacinta afraad gadaasheedana qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow laa xaramtanaa ha naga qadin ujuurahum dadkan ajirkooda cibaadada aan samaynay yaada alculaa allihii darajaadka sara u saaxiibka ahayow min bacdihi ducadoo dhan kadibna altakbiiru wasalaamu takbiir iyo salaam baad la imanaysaa waqaadirun qofka awooda yalzamuhu waxaa ku waajiba alqiyaamu inuu istaago intaasi qaabkii kayfiyadii loo tukan lahaa ayuu kaga hadlay mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yihi faradka salaadu waa niyo iyo takbiir labadaa weeye marka koobaad waa inaad niyooto waa inaad takbiirsato amaa takbiirtu cumuumkii xadiidka weeyo taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu salaad allahu akbar baa lagu galaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa waana ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo intuu janaaza tukan jiray allahu akbar buu salaada ku geli jiray marka janaazada markaad gelayso allahu akbar dheh markaad allahu akbar leedahayna salaatu ljanaaza niyo naawiyan xaal ay tahay mid janaaze niyoonaya gaar ahaan weliba janaazadu maadaama qaabkeedu salaadaha kale uu ka duwan yahay oo rukuuc iyo sujuud iyadu aanay lahayn niyatuljanaaza inaad la timaadda waa shardi cumuumkii xadiidkaana kutusayo inama alacmaalu binniyaati acmaashu niyaday ku xihan tahay niyaduna waxay kala saartaa acmaasha cibaadaadka isshabbaha salaadihii kale iyo janaazadu maadaamay wax ku kala duwan yihiin iyada niyatu salaati ljanaazati wax ku filan kadib wuxuu yihi uma qra' alxamdu alxamdu akri in alxamdu iyo faatixada la akrinayo cumuumkii xadiidkii cibaadata bni saamit ee salaadaha ka hadlayey laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi waa marka koobaad mar labaadna si gaaray janaazada uu sugnaatayo sidii saxiixa ku tiilay imaamu lbukhaari ibnu cabbaas baa dad salaatu ljanaaza tukiyey markaasuu faatixadii la jahray markaasuu wuxuu yihi salaada markii saa uu ka baxay saa waxaan u sameeyey litaclamuu annahaa sunna faatixada in la akriyo inay sunnadii nabi laga dhaxlay tahay baan u akriyay jahrigu waan idinku ogeysiinaye jahrigu sunatuljanaaza ka mid maaha waayo nabigu hoos buu akrihi jiray sal ly slam laakiin wuxuu hadday xaaje iyo baabu tacliim timaadaay dhib ma laha waxaan rabay inaad maqashaan oon idin ogeysiiye buu yihi in faatixa la akrinayo salaada waxaan intaas ii caddaynaya oo labaad faatixa ha la akriyo wey laakiin bacda takbiirati اuulaa ha la akriyana waxaa ku sugan xadiidkii abu umaamata bni sahli bni xunayfin ee saxiixahaa baan kusoo arooray oo wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam faatixaduu akriyey bacda takbiirati اluulaa allahu akbartii hore markuu yidhi faatixuu akriyey nabigu sala allahu alayh ali wasalam cumuumka salaadihii kale ay kala mid tahay istixbaabka in la iftitaaxo iyada oon la dheeraynaynin xadiidka abi imaamata bni sahli bni xunayfna waa xadiid imaamu nasaa-i kayrkii ay wariyeen oo asaxay weeye haddaba faatixadii aqri takbiirta hore gadaasheedna akrina way ansaxday xadiidka in hoos asalku in loo akriya ay tahayna xadiidka abi umaama sheegayo nabigu faatixaduu akriyey biummi lqur'aani bacda takbiirati اluulaa mukhaafatatan hoos buu akriyay riwaaya qaarkoodna siran fii nafsihi isagun baa ismaqashiye kor ulama jahrin walidaalika ibnu cabaas markuu kor ula jahray wuu cudub taartay cudurdaarkiisana wuxuu ku tilmaamay dadku inay ogaadaan buu rabo min baabi tacliime jahrigu maqsuud kaloo isaga sunno uu yahay ma ahayn wakabir takbiirsa marka aaniyan takbiirtii hore faatixadii waad dhammaysatay allaahu akbar mar labaade markaad allahu akbar tiraahdo wa bacdahu takbiirta labaad kadibna salli ku salli cala almuqafi almuqafi ku salli nabiga magacyadiisa waxaa ka mid ahaa muxamed axmed almuqafi alxaashim alcaaqib shantaa magac nabigu isagaa sheegay sal ly slam in intaba la yihaahdo saa darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam ambiyadu ugu dambeeyey waxay leeyihin min almuqafi ay min alqafa qadaadkaagu waa halka ugu dambaysa ambiyadiibuu dhammaystirayey oo iyagiibuu ariiqoodii taabicu yahay wakhaatama nabiyiina bay tilmaamaysaa salliga nabiga calayh isalaatu wasalaam haddaba laba mas'alaad u baahan tahay salaada janaazadu salli ma leedahay waad u baahan tahay waxaa kaloo labaadood u baahan tahay takbiirta labaad gadaasheeda salligu inuu yahay daliil ma loo hayaa waxaan leenahay labadaba haa labadaba daliil baa loo hayaa waa isla xadiidkii bi umaamata bni sahli bni xunayfin wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam takbiirta horuu takbiirsan jiray uma yaqra'u biummi lqur'aani mukhaafatatan hoos buu u akrihi jiray uma yukabiru alaaan saddex buu takbiirsan jiray wa yusallii cala anabiyi riwaayadka qaarkood buu marka wuxuu leeyahay markii faatixadu akriyay uma yukabiru wa yusallii cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam wa yukhlisu ducaa marka faatixadii iyo takbiirtii siyaaqa riwaayadu sala cala nabiyi bay ku xijtay sala allahu alay wasalam waxaad ka garatay nabiga waa lagu salli daahirka riwaayada abi umaamana waa bacda atakbiirati athaaniyati wey waxay dhahen nadarka saxiixi aragtida saxiixana way keenaysaayo inta dambe ducadiiyo allabarigii meydka in laysu bixiyaa la rabaa marka faataxadii iyo salliga gaagaaban bal marka hore isdhaafiyaan lasoo kala dhexgelin ducada intaa markaad la timaado wa haalian ta saddexaadna tadcuu liman tuwufiya qofka la geeriyooday baad u ducaynaysaa oo xadiidkaasina wayukhlisu ducaaa lilmayiti fi takbiiraati alaaati takbiiraha dambe allabariga meydka baa loo khaalis yarayaa oo salliga haddaad dhammayso qasab maaha takbiirta hore inaad u aadee ducana waad ku dari kartaa takbiirna waad ku xijisiin kartaa marka tasaddexaad aad ducaysato meydka aada takbiirsato meydka u ducee ducadaa waxaa lagaa rabaa ikhlaasu ducaai lilmayiti oo nabigeena sal ly slam waa ki yidhi xadiidkii abu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen abi hurayra radi allahu canhu ardaa idaa sallaytum cala lmayiti faahlisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeela waana xadiid xasana khaalis uga dhigo duca daacada oo ikhlaasa oo ilaahay dartiya u duceeya taa lama diidana inaad damiirkiiyo jamac ka dhigto dadkii kale noolaana aada ku darto ma aha waxa laga hadlaya in la diidan yahayo keligii mufrad ugu duceeya maaha ee duca ikhlaas iyo daacada oo isagiina uu ku jiro u duceeya wey isagana xoogga saara ilaahay dambi dhaaf inuu siiyo waxaa wanaagsan oo habboon ducooyinka badan ee nabiga ka soo arooray sala allahu alayh alih wasalam inaad ugu ducayso waxaa ka mid a allahuma kfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaa'ibina wa dakarina wa unhaana wa sagiirina wa kabiirina allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan xadiidkan waa xadiid abi hurayra radi allahu canhu wa ardaahu oo imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo axmed ba ay wariyeenoo saxiixa wey kaasay ka mid ahayd allaahuma laa taxrimna ajrahu walaa tudilana bacdah ilahu ajirkiisana hanaga qalin gadaashina hana baadiyeyn waa duca ducooyinka ka mida waxaa ka mida ducooyinka waxaan uga jeeda ducooyinka fara badan ee nabiga ka soo arooray iyo wixii ducoo kale kitaabka iyo sunnada ku yimid alfaadeeda meydka si ikhlaaso inaad ugu ducayso baa lagaa danaya wa bacda arbacin afarta kadib takbiirta afraad markaad la timaado laba khiyaar baa kuu bannaan inaad salaamtii horay ula xiriiriso iyo iyada lafteeda duco kale inaad ku celiso saas darteed wuxuu ku yihi wa bacda arbacin qul waxaa tidhaahda allaahumma allahayow laa xaramtana nagama qadisin ee laa taxrimna hanaga qadin ujuurahum ajirkooda dadkan aan dhaqayno ean ku tukanayno ean u dadaalayno ilaahu ajirkaa hanaga dayicino kuwii ajir la-aan noqda hanaga dhigin yaa da alculaa walaa tudilanaa bacdahu dhi isaga ha dhimayo hadda tegiye gadaashina hana fitnaynin oo kuwa dhuma oo xaqa ka lexina u hanaga dhigina iimaanka nagu sug yaa da alculaa allihii darajaadka sara u saaxiibka ahayo amaa lafdiga ducadu allaahuma laa taxrimna ajrah walaa tudilanaa bacdah way sugan tahay waqfir lanaa walah annaga isaga noo dambi dhaaf wa amaa shardiga ah in bacda araabica ay noqoto xadiidka riwaayaadka sheegay intaan ogahay kuma soo aroorin bacda takbiir araabic inay tahay ducadani ee ducadaa la ducaynaye meydka loo duceeyey bameydka loo duceeyey bay ka mid ahayd haddiiba bacda takbiir araabicana waa laga dhigi karaa bacda takbiir athaalithana waa laga dhigi karaa laakiin wax qaydahoo gaara oo ducadaa ku khasisaya bacda araabica daliil sugan intaan ogahay ma laha min bacdihi takbiirka ah kaa ducadaas kadib atakbiiru iyo wasalaamu baa takbiiraadka afarna way noqon karaan shanna way noqon karaan markaad meydka u ducaysa kadib takbiirso wasalaamu salaamaadka raaci amaa salaamta salaada in lagaga baxayaay waa ka xadiidkii ibnu mascuud radi allahu canhu a ardaahu waa kii uu lahaa ثلاث khلاaل kاana رasuuل اللahi صلى الله عليه وaسلم يفعalهna تaرakahuna الناaس سddex arimoodoo nabigu samayn jiray dadku hadda way ka tageen إحdاahuna التsليiم عalى الجaناaزaةi مثل التsليiمi في الصaلاaة midood saddexdaasi waa جanاaزada صalaadeedii in looga baxo sida salaada kale looga baxo oo kaleeto war xadيiث xaسن imaam bayhaq iyo غayrkii wariyeen waxaa kaloo banaan waa laba تsليiمoo ظaahirka xadiidkaas lianna bna mascuud tasliimta nabiga salaada caadiga uu ka wariyey waa laba tasliimood assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum in la yihahdo wey waxaa kaloo banaan hal tasliim assalaamu calaykum keliya in la yidhaahdo sida salaada faradkaaba ay u banaan tahay nabiganana waxaa ka wariyey abu hurayra radi allahu canhu ardaahu xadiidkii imaamu alxaakim iyo keyrkii warinayeen sallaa rasuulu lahi sal slam calaa janaazatin fakabara calayha arbacan wasallama tasliimatan waaxida afar buu takbiirsaday hal marna assalaamu calaykum buu yidhi taana nabiga waa ka sugan tahay sal ly slam xadiidka dambe wuxuu ku tusay marka labada salaama naqsi waajib ma wada aha mid horunbaa waajiba keligeed haddaad ku gaabsatana kugu filan sidaa unbayna salaada faradkaaba ahayd waxaase ka fiican oo ka fadli badan inaad laba tasliimood la timaado assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum labadaba sidii salaadii faradka ee caadiga ahayd waqaadirun qofka awoodana yalzamuhu waxaa laazim iyo waajib kuwa alqiyaamu inuu istaago qofkii awooda inuu istaago oo istaag ku tukada janaazada baa waajib kamida waayo janaazadu salaadihii kalun bay lamid tahay nabigeennuna qiyaam buu ku tukan jiray wuxuuna yidhi salluu kamaa ra'aytumunii usalli halkaas ayadana loo cuskaday wadafnahu liqiblatin qad awjabuu wasunna fii laxdin biardin taslubu halkana laba masaluu kaga hadlayoo aaskii la xiriirta wadafnahu meydkii in la aaso bay qad liqiblatin dhinaca qiblada loo jeediyo loo aaso bay qad awjabuu culimmadu waajibiyeen madaahibta muslimiinta afartaana way isku raacsan yihiine mashhuurka ah qiblada in loo jeediyo meydka marka la aasayo dhowr arrimood baa loo daliishaday dhowrka arrimood waxaa ka mida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iil baa loo jeexay waxay yidhahdeen waxaana loo jeediyey dhinaca qiblada intii midigta loo dhigay waxaa labaad iilka laftiisuna waxaa laga jeexaa dhinaca qiblada oo qabriga marka la qodo iilku wuxuu ka jeexmaa dhinaca qiblada markuu ka jeexmana waxaa loo soo geliyaa lugalu xagga qabriga laguhiisaa madax madaxa loo soo geliyaa midigna waa loo seexiyaa waxay yidhahdeen taasina waxay u si fiican isu qaban haddii qiblada loo jeediyo haddii kale markaad madax usoo geliso kala wareeji bay noqon oo qiblada dhabarka ha u duwo waxaa kaloon ka qaadanna bay yidhaahdeen qiyaasan cala annawmi hurdadana waa ka qiyaasanay hurdadu iyo geeridu kilaahumaa wafaatun buu ilaahay ku magacaabay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha labadaba waa wafaatun labadaba naftii way tagtay markii la seexanaya xadiidkii bara bni caazib iyo kayrkii sow sunnadu ma ahayn midig inaad u jeedsato xagga qiblada u jeedsataa sunnaha bay yidhahdeen halkaana waan uga qiyaasanaynaa qiyaasan cala annawmi bijaamici ana kula minhumaa wafaatun inay naftii obaxaysata baxday tahay intaa isku soo celceliyo qad awjabu waxay waajibiyeen dafnahu meydkii in loo aaso liqiblatin xagga qiblada haddii meelaan qiblada ahayn loo jeediyana waa la fagi bay yidhahdeen hadduusan meydku isbedelin meydka hadduusan isbedelin waxay ka mid tahay labiiyo tobanka xaalo suuro ee meydka lasoo fago fi lfiqi shaafici labiiyo toban suuro baa meydkii la aasay in laga soo saaro qabriga ay bannaan tahay oo qaarkood abyaar nadmi ay ku tiriyeen masalada labaad wuxuu yihi wa sunna waxaa la sunneeyey fii laxdin il biardin dhulka taslubu adkaanaysa dhulku hadduu adag yahay iilkaa sunnaah bal mutlaqan dhulku hadduusan jilicsanayn weeye asalku iilkaa ka wanaagsan laba qaab baa wanaagsan baa bannaan godkii markii la qodo in dhexda laga jeexo oo halkaa meydkii la geliyo iyo in dhinaca qiblada iil laga jeexo oo xaggaa la geliyo dhulku hadduu adag yahay iilkaa wanaagsan nabigan ala sla wuxu xdidka ibn cabbaas ee sunanka qaarkood wariyeen allaxdu lana washaqu ligayrina iilka annagaa iska leh jeexitaanka bartakaana dad kalaa iska leh nabigeennana sala allahu calayh ali wasalam waxaa la jeexay iil baa loo jeexayoo sacdi bn abi waqaaseh markii waxaana xanuunsanayay sakaraadkiisii baa wuxuu yihi ilxaduu lii laxdan wansibuu calaya labina kamaa sunica birasuuli lahi sal slam sida nabigaba la yeelay iil baa loo sameeyey madaxana dhoobaa lagu yaraheceliyey buu yihi imaam muslim baana fii saxiixi xadiidkaa ku wariyey halkaa wuxuu sugay nabiga iil baa loo jeexay sal allau alayh ali wasalam lakiin dhulku hadduu jilicsan yahay oo ilki marka la jeexo uba soo dumi ciiddu ay soo dumayso dhaxdaa wanaagsan marka dhexdaas baa looga samayn haddana innaga dhexdun baaba laga jeexaa baan u malayn godadkan yarkaee ciriiriga aan waxba oqonayn taasina waa masalo labaadoo daliilkoodu sugan yahay haddii meydkii la aaso oo laga soo gadoomo halkaa markaan marayno ruwaadda qaarkood kutuska qaarkood beyt baa ku jira nadmu zubarka ka mid ma aha laakiin waa ziyaadaad culimmada qaarkood ay ku dareen wa sunna waxaa la sunneeyey tasqiixun in la simo qabrigii cala lmansuusi oon kor loo dheeraynin wax yaroo gaaban oo dhulka aan taataaka ka badnayn laga dhigo nabigana calayi salatu salaam waa kii xadiidkii cali muslim wariyey wuxuu amar ku bixiyey walaa qabran mushrifan ilaa tamasta qabri kor usoo tagaan haddaan aragta dhulka la simo kuli nabigu sal alay wasalam bilaa binaa cala lmansuusi sida fuqarada shaaficiyada naskooda ay caddeynay imaamu shaaficiba sheegay iyo asxaabtiisa bilaa binaain iyadoon waxba laga dhisin markaa fiqigii shaafici qubad lama dhisi karo qabrina wax lagama taagi karo dirkad iyo darsana lagama dhisi karo iska daa masjid iyo meelo la sexday fiqi shaaficigu waxay qabaan dhammaan waxa qubuurta ka dhisan oo dhan in la xaaqo wey muxaadaraadka nafshulqubuur markaan ka hadlayay waa kaan ihi sanad baan siin axkaanleyda soomaaliyeed ee qubuur la dhisayo fiqiga shaaficigaanaan u dhex fadhiyaa sanad baan siiyey ninkii dhihi kara shaaficiya qabta qabri in la dhisa ama qabri dhisan ha la daayo ha soo sheega madashaan isugu iman lahayn welina waa cusboonaysiin sanad kalaan ugu daray marka waxa waa la iska dhisaye damdam weeye madhabka shaaficiyadu waxay qabaan wiilasha yararkaa waxay sameeyeen qubuurtan dhisan in digaha laga dhigo diintii rasuulkay fuliyeen madhabkii shaaficiya inay ku dhaqmeen ilaahayna ajir buu ka siin kuwa awsaantii asnaamta iyaga iskaba daayo in la saaro meel lagu aasin la waayo waajib sharciya diineed buu ahaa horey baanu idhi ninkii hadal ka qaba ee culummo sheeganaya madal fagaana ha noo qabto anaa u caddayn weli waan sugayaa taniya waagii wax juuq soo dhaha ma hayo laakiin yaa laydin harawsani ma cidlaa wixii diinta intii laga leexyaa laydin harawsani waa bilaa tajsiisi nuurad aan loo samaynin maxay tahay qabriyada nuurad iyo shamintadu ka dhisan tahay waa ka fuqahadeenni nabigaana intaa wada cadeeyey calayh isalaatu wasalaam oo nabigu jaabir wuxuu ka wariyey inuu yidhi nahaa rasuulu lah sal slam an yujasasa alqabru qabri nuurad in la mariyo waa la reebay wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiistana waa diiday wa an yubnaa calayhi in la dhisa waa diiday wa an yuzaada calayhi ciiddiisii waxaana in lagu sii dara waa diiday aw yuktaba calayhi wax lagu dul qorana nabigu waa diiday intaba sal allau alah alih wasalam intaba nabigaa diiday intii nabigu diiday bay fuqahadeenni muslimiintu guud ahaan diideen aimatu shaaficiyana ay wada diideen abu shujaac ay ku qoran tahay kanay ku qoran tahay cumdusaali ay ku qoran tahay minhaajkay ku qoran tahay rawdaha ay ku qoran tahay majmuuca nawoway ku qoran tahay umbay ku qoran tahay sunanka hahaqa iyo macrifatu aataarkay ku qoran tahay haddaba kitaabtan markii axkaanleyda markii qubuurta la soo gaara waxaan samayn jirnay kitaabka halkan aan sii dhigi jirnay wixii wadaadada suufiyada wataan baan samayn jirnay nin duubanoo kitaabba weligii aan akriyin ama danba aan ka lahayno waa la ii waxyooday xalay waxbaa igu soo degayne warkiis way wixii maanta aad maqlayseen halo halowgaad maanta mikrafoonada idaacadaha ka maqlayseen waxaas way diinta waxaa ka dhigay kadib haddii meydkii la aaso dadkii meydku ka geeriyooday tacsi baa taalla tacsiyatu lmusaabi qofkii la musiibada u asiibtay ee lagu dhacay in loo tacsiyeeyey fiihaa fi lmusiibati looga tacdiyeeyo baa asunnatu sunna ah alaaa ayaamin saddex maalmood oo tuwaali la xiriirta dafnahu aaskiisa aaska laga bilaabo saddex maalmood in loo tacsiyeeyo ayaa sunno ah amaa cadadka saddexda maalmood iyo sunno inay tahay sunnada tacsiyada iyo saddexda maalmood aynu kala qaadno sunnada tacsiyadu anas bni maalik iyo keyrkii waxaa laga wariyay xadiid turuqiisa xasana man cazaa musaaban qofkii qof musiibo ku dhacday u tacsiyeeya akha walaalkiisoo mu'mina kasaahu llaahu xullatan khadraa'a yowma alqiyaamati yujbaru bihaa yowma alqiyaamati isku joog cagaaran oo dadku ay kaman doonaan baa maalinta qiyaamada loo xiri doonaa ayaan badanaa laleeyahay qofkaasi waana xadiid xasana dabadiisa marka la isu geeyo saa darteed qofkay musiibo ku dhacday isna waxaa laga rabaa sabr iyo dulqaad iyo inuu yihahdo ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha adiga markay geeridu ku soo gaarto erayo fii mawdicihaa aan isticmaallaa jira qof baa loo soo sheegaya qof baa geeriyooday maa shaa allahu idan maasha allahuma ina ilah wa ina ilah raajicuun wey meeshii ina ilah ina ilah raajicuun anuu dhagahaygana waa ku maqlay goobjoogna waa ka ahaa hebel geeri baa ku ti qoa dhintay maasha allah marka kelimaadka mawaadicdooda barta maasha allahu allah barakeeye wey musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun saasaa lagaa rabaa allahuma ajirnii fii musiibatii ilahu musiibada ku dhacday ajrigasi wakrub lii khayra mina wax ka wanaagsanna igu bedel saasa adiga lagaa rabaa muslimiintii kale inay ku tacsiyeeyaan baa lagaa rabaa musiibada kugu timid geeridu ama qof muslima ha kaa dhinto ama gaal qaraama ha kaa dhinto gaal qaraamaha ama dani kaaga xirnayd hadduu kaa dhinto musiibadaadii allaha kaa ajirsiiya baa lagu dhihi wax ka khayroonna allaha kugu bedelo hadduu muumin ahaana waxaa lagu dari isagiina allaha u dembi dhaafo alla u naxariiso gaal laakiin allah u dembi dhaafo alla u naxariista ma leh adiga laakiin dhib iyo culays baa kaa soo gaaray waalidkaabaa dhintay waalidkiiyo raximnimadu xanuun bay leedahay adigana allaha kuu da ajirkaa siiyo wax ka khayroonna allaha kugu bedelo wey allah u naxariista miya maya hadduu mushrig ahaa maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu li qurbaba taal laakiin muslim hadduu ahaa qofku isagana allah u dembi dhaafo alla u naxariistaa la dhihi amaa qeydka talaata ayaamin daliil sariixa ma laha laakiin meel bay ka soo qaateen fuqahadeenu waxay yidhahdeen saddexdu sharcigaa madal uga dhigay murugada iyo tiiraacyada markay musiibo timaada geeridu ka mid tahay buu sharcigu u madaleeyey murugada iyo tiiraanyada saddex maalmood oo intee ka keenteen baa la yidhi nabigaa yidhi dhegeysa sal allau alay wasalam xadiid imaamu lbukhaari wariyey zaynab binta abi salama laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri an tuxidda calaa mayitin fowqa alaain ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra waxay dhaheen qof dumara uma banaana inay isbasaasisoy tiraanyo iyo muujiso qof dhintay dartii saddex maalmood ka badan waxaan ninkeeda ahayn ninkeedu afar bilood iyo toban beri wey waxaa la haddaba wixii ninka aan ahayn sharcigu soo saddex maalmood ma siinin tiraanyo murugo darteed inay u yar basaasnaato kadibna lama dhihin ka gilgil basaasta murugadana ishalmaansihiisa lama dhihin halkaasaa musiibadii xusnigeedii iyo murugadeedu baa looga tacsiyeynaya qofke saddex noloshaa halkaasa ka keen nabay yidhahdeen oo fuqahadu markay wax leeyihiin manta badan iskama dhahaan laakiin inaanu garanay inaan markaa noo muuqan waayo labada waa dhici kartaa saddexdaa wixii ka badan waxay leeyihiin waa cusboonaysiin murugadaad ku cusboonaysiisay laakiin fadligan waxay ka soo reebeen qofkii macduud ahaaye ama safar ku maqnaa ama xanuunsanaayo ka gaari waaye inuu isna qalbigiisa kabo ereygaana qol walaalkinimadii uu soo dhoweeyey qalbigiisa isna ajirka helaan u husaynayna musaafir iyo wixii lamida wajawaso culimmadu waxay baneeyeen albukaau hin bigayri darbi wejhin isagoo wejiga gacanta lagu garaacaynin walaa nawxin aan la qaynaynin wa shaqi thawbin marana aan la dilaacinaynin tii hore tacsiir aan kusoo noqde tacsiyada soomaalidu waa bidco xaaraana wey tacsiyada la dhigo reerka la isugu yimaado meesha wax loo waabo halkaa shaahi iyo biyihii iyo sharaabkiiyo isdaba dhacaan buskudkiiyo xalwadu ay mararka qaarkood taabo halkaa lagu haasaabo oo lagu sheekaysto midna sii gala midna soo baxa xaaraan wey xoolaha cuntadaa lagu cunayo meeshana xaaraan wey cunitaankeedu nabigeena sala allahu alayh ali wasalam dadka laga dhintay iyagu wuxuu yidhi murugo iyo tiiraan yaa haystee xaafadaha cuntaha loogu sameeyo innagaa laynaga rabaa marka dadkay geeridu ku timid inaan qadadii iyo raashinkii u samayno isnacuu liaali jacfarin طacaaman faqad ataahum maa yushqaluhum buu yidhi markii jacfar ibn abi aalib la dilay qaswatu muuta nabigu wuxuu yihi reer jacfar cuntaha loo sameeyo wax mashquuliyaa yimidoo dab iyo jike iyo wax karsi waktiba uma hayaanoo murugaa ku timide hala caawiyo raashinha loo sameyo saa darteed reerka iyo ilmaha raashin inaan u keenna bisil ama xaafadaheena aan geenaa laynaga doonaya midda labaad nabigeena waxaa ka sugan sunanka sala allahu alayh alih wasalam xilligiisii in jariir la weydiiyey maxaad ku tirin jirteen meydka gurigiisoo la isugu yimaado kunaa nacuduhu min anniyaaxati baroor diiqda xaaraantaan ku dirin jiray inagu laakiin tiibaa la samayno waa dugda dugda dugda xoolaa la qali marka xoolaha la qalayna xadiidka abu daawud iyo cuqbiya keyrkii wariyeen ee saxiixabaa xaaraantinimeeyey oo laa caqra fi islam nab al slam mayd xoolo loo qalaayo ma jiro islaamka dhexdiisa lama ogola mayd baa xoolo loo qalay ama xabaasha ku qod kual ama xaafada kuqal isku mid weeye waxaasoo dhan waa xaaraan iyo bidac weeye niman biil raadisa baa dariiqa inoo jidaya xataa fiqigiiyo kutubteenna culammadu ma sheegin oo waxaan ma banaynin laakiin niman naga baawar weynaa waagan axkaan leedahayn jin iyo balaayi ay ku shaqaysan jireenoo waa laga cabsan jiray marka baawarkoodaa shirnaayo calanka buuflaynaya baa waxaan dadka u jideeyey oo ka bunaysanayey biilkana ka samaysanayay marka bilaha bilaha mawliidku mandaynta iska bixiyaani qayb kamida bay ahayd rag shaqaysanaya nin baa waxaa layihi toddobaatan jiroo siyaaro qaadanaya baa reero yimid markaasuu boodbooday markaasuu wuxuu yihi toddobaatan jirkan maxaa ka boodboodsiyaad u malaynaysaan nin dhalinyaraha yimi baa layidhi nin door caydhooy aan u malaynaya nin door nin sageed intuu caydhooyo xoola ugu sarrabo oo taagtika taagtika un ay ka tahay baan u malaynayaa buu ninkaas yari waa gartay laakiin isagu wuxuu rabay ninkan weyn waxa ka boodboodsiya wax weyn boogya bog marka baasha waa iska ad wajawasuu culummadu albukaa orinta ilinta way baneeyeen oo bikayri darbi weji wejiga aan la garaacaynin walaa nawxin aan la dhawaaqaynin wa shaqi tawbin maryana aan la dildilaacinaynin oohin aan hoogayo ba-ayay ahayn oon reer isugu soo gurmanaynin oohin aan maryo la jeexjeexaynin oon tima la xiiraynin oon gacanta iyo ciidda la isku rogaynin oo majiga gacmaha lala dhacaynin iyo madaxa ee qofku murugo iyo tiiraanyo iyo ilin ka timaada taa waa la ogolyahay ilintaa waa nabi xasan ibraahim markuu geeriyoodayey baa wuxuu yidhi xadiidka waa la wariyey laakiin waxaa u faahfaahsan riwaayada asmaa binti zaydin radi allahu an binti yaziid radi allahu canha wa ardaaha asmaa waxay leedahay nabigu wuxuu yidhi tadmacu alcaynu wayaxzanu lqalb ishu way ilmayn qalbigana wuu murugoon walaa naquulu maa yusqitu rabba ilahay wuxuu ka carooda sadhihi mayno ku hadli mayno walowlaa annahu wacdun saadiqun wacdi ballanqaad ilaahay u ballanqaaday geeridu oo runa haddaynan ahayn wa mawcidun jaamicun iyo ballanqaad la isugu wada tegayoo kulmin doona geerida kadib wa anna alaakhira minaa mutaabicun lilwali ka naga dambe ka dambana ka hor unu raadkiisii hayoo ka daba dhiman doona haddayn ahayn lawajadnaa calayka yaa ibraahiimu ashadda mima wajadna intaan kuu murugooni hadda ka badan baan kuu murugoon lahayd laakiin murugo waxayba beeshay geeriduna waa ballan ilaahay qaaday oo runa isu imaatinka halkaa in la wada aadina waa dhab qofka dambeeyana maalmuunbuu dambaynaya kaa laftiisa waa kaa daba socdaa marka waa la wada socdaaye taasaa naga fududaysay idaa cama albalaau khafa bay yidhahdaan musiibadu hadday dad badan kugula dhacdo way fududaan dababta in la wada dhiman iyo haddii dadku iska wada noolaanoo qofka un kaa dhintood weyday kala murugo iyo tiiraayo badan saasuu nabiga saciid ibnu maajah wariyey sheekhnaatina saxiixuljaamic uu ku sheego waa xasan buleh amaa wejiga in la garaaco oo waxyaabahaas la sameeyo nabigaa diiday ibnu mascuud waa kiilahaa sal cl nabigu wuxuu yidhi laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuuba wa dacaa bidacwa aljaahiliya naga mid maaha ninka qabanada garaaca oo marya dildilaaciya oo jaahiliyadii sideed u dhawaaqa kaygay sidan ahaayow hogay oo ba-ayay bale igu dhacdayay cidihii ka baxayay kan igu noqdayay gablamayay waxaasoo dhan ma banaana laakiin naga soomaalida inna waa nin baa wuxuu yidhi baa la yihahdaa reer shabeelle ahaa nimanka tinjireeca bilista la yihahda oyintooda daacad maaha oyintooda run maaha maxaa dhacay baa la yidhi banaankaasay fadhidaan way oyeysa hoogayo ba-aye ibay leedahay markay masagadii banaanka tiirli shimbir markay timaado war masagada shimbirta way dhihi xoolihii baa ilmihii ku fatan war ilmaha saca war saca ilmaha ka qabta hoogayo ba-aye way si wada marka baasha daacad maaha way run maaha baasha hadday run ka tahay qofkan waxaa o dhan lama socdeen dhinacna way ooyeysaa wixii dayaca warxa ka qabta bay leedahay laakiin taa waxaa ka daran oohinta la isugu soo kaalmeeyo oo sheekaysan reerka xagga marka lagaga soo dhow yahay yaa laleeyahy hebla abbaaya adaa cod mallana inoo qaad inoogu dhufo taa aragta mar malaynaya waa dhaqan soomaalida meelaha qaantad ka jira noogu dhufa bedelen marka bahashu daacad maaha iyaga laftooda maalan daacday waa sameeyaan marka ku deenaynaa wallahu aclam